بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan fadlu dacwati ila allah wa kayfa nusaahimu fiiha wa asaalibun dacwiyatu naafica waxaa inoo soo jeedinaya ashaykh yaasiin ibraahim haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'iidaysi wacan waxaynu u gudbaynaa qaybtii saddexaad ama xiisadii saddexaad ee multaqaageenin ama kulankeennin aynugu tala gallay in lagu qaato oo ah muxaadarada ciwaankeedu yahay fadlu dacwati ila allah wa asaaliib dacawiya fadliga ay leedahay dacwadda ilaahay ama yeedhmada xagga alle dadka loogu yeedho iyo inaynu isku baraarujinno waxyaabo fara badan oo asaaliiba ama wasiilooyina oo dacwadda ka mida oo aynan ku baraarugsanayn waxaynu insha allahu tacaala ka rajaynaynaa sheekhu inuu noo balballaadhiyo waxaan leeyahay sheekh yaasiin falyatafadal mashkuuran
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله إن شاء الله سدا وشيغي ولكن شيخ محمد waxaa kelmaddeena oo biidni illaahi ilkariim koobnaan doonta ay ku saabsan tahay fadlu dacwati ila allah wa kayfa nusaahimu fiiha wa asaalibun dacwiyatu naafica waxaa markaa ay ku saabsan tahay fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala dacwadiisoo dadka loogu yeedha ay markaa ay leedahay iyo qaabka aynu uga qayb qaadanayno iyo waxoogaa markaa wasaa'il ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dacwaddiisa qofka daaciga ah ee adeegsada markaas anfacaysa inagoo markaa hadalka soo koobkoobayna ayaa biidni illahi alkariim waxaynu ka horrayn doonaa markaa fadlu dacwati ila allahi tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala dacwadda markaa xaggiisa loogu baaqaa fadliga iyo ajarka iyo xasanaadka laga helaayo waxa walaalayaal aynu ognahay addacwa ila allah inay tahay marka alqiyaamu biاlamri bilmacruufi wanahyi can اlmunkar oo marka la leeya addacwa ila allah iyo alamru bilmacruufi wanahyi can اlmunkar waxa ay yihiin markaa kuwo is soo gudagelaaya waxaynu ognahay markaa kaasi inuu yahay asal weyn oo ka mida usuusha markaa shareecada ay habboon tahayna markaa qofku tixgelin fara badan inuu siiyo waxaana markaa ina tusaya ahmiyadda iyo qiimaha ay leedahay awalan dacwa ila allah wa wadiifatu alambiyaai walmursaliin waa camalkii ama shaqadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diri jiray ambiyada uu waxyoodo iyo rususha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diro waxaynu ognahay inay bini aadamka ugu fadli badan yihin ilaahay subxaanahu wa tacaala rusushiisa iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisa waxaana markaa taa calaamada waa ilaahay subxaanahu wa tacaala shaqada uu diray waxaa markaa shaqo qiimo badan oo fadli badan inay tahay ayay taasi ku tusaysaa maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwani ambiyadina ay yihiin kuwii rabbi uu doortay ay yihiin kuwii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka doortay markaa ilmo nebi aadan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u diray shaqo rabbi uu jecel yahay kana raalli yahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxau hi walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula an icbud allaha wajtanibu daaquut ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu inoo sheegay ummad kasta in laga soo dhex saaray rasuul rasuulkaasoo wadiifada iyo shaqada uu qabanaya ay tahay an icbud allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala towxiidkiisa inuu ku baaqaa wajtanibu daaquud oo markaa shirkigii iyo waxyaalihi ilaahay subxaanahu wa tacaala towxiidkiisa ka hor imanayay inuu ka digaa haddaynu taa ogaana inay dacwadu tahay wadiifatu alambiyaa ama shaqadii ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbi u doortay waxaan leenahay markaa mar labaad addacwa ila allah waa wadiifatu warahati alambiyaai min alculamaai waadducaat waxaa la yidhahda marka addacwa ila allah waa markaa waa shaqada ay qabtaan warahatu alambiyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisa kuwii dhaxlay kuwaasoo markaa culimada iyo dadka xaqa ku baaqa ah rasuulkeeni maxamed ah calayhi الsalaau wasalaam ayaa rabbi waxa uu amray inuu yidhaahdo qul haadihi sabiilii adcuu ilى اllahi calى basiiratin ana waman itabacanii subxaana اllahi wama ana min almushrikiin ilaahay subxaanahu wa taala waxaa rasuulkiisi maxamed ahaa uu ku yidhi nebi alla waxaad tidhahdaa markaa tani waa dariiqadaydii waxaanaan ugu baaqaya ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa calaa basiira anoo ku sugan markaa calaa cilmin wa yaqiinin waxaa sidaa ku sugan aniga iyo markaa ciddii i raacda ayaa markaa basiiradaa ku sugan dacwadda ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ay ku baaqayso marka waxaynu arkaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka dhigay addacwa ila allah oo markaa loo shaqeeyo kadib markuu ilaahay inoo sheegay inay tahay markaa min wadaa'ifi alambiyaa ayaa haddana waxa ay tahay markaa min wadaa'ifi warahati alambiyaa ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii dhaxlay ee culimada ahaa ee ducaadda ahaa inay tahay markaas wadiifadii iyo shaqadii ay qabanayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ammaanay qofka daaciga ee xaqa ku baaqa waxaana rabbi inoo sheegay cid ka hadal wanaagsan inaanay jirin waxaa rabbi ku yidhi fii suurati lfusilat ilaahay uu leeyahay waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin ilaahay waxau leeyahay ka hadal wanaagsan qof markaa hadalkii ama dhawaaqii qofkaasoo markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ku baaqay camal wanaagsana la yimi sheegtayna markaa qof muslima inuu yahay cabdiraxmaan naasir asacdi raxmat ullaahi tacaala caleyh waxa uu leeyahay marka aayaddaa uu fasirayo hadal aad u fara badan oo hadal dheer ayuu sheekhu marka uu tilmaamayo oo fawaid fara badan ay ka buuxdo awalan marka istifaamta waman axsanu qowlan ah yaa ka hadal wanaagsan waxa uu sheekhu le waa bimacna nafyi oo macnaheedu wuxuu noqonayaa ay laa axada axsanu qowlan bimacnu ma jiro qof markaa ka hadal wanaagsan qofka markaa baaqa ku baaqaya ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqiisa marka waman axsanu qowla waman axsanu kalaaman wa dariiqatan yaa ka hadal wanaagsan kana jid wanaagsan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyay ahlucilmigu markay tilmaamayaan ciddaasi cidda ay tahay iyo qaarkood waxa ay mufasiriinta ku tilmaamaan mufasiriinta qaarkood waxa ay tilmaamaan waman axsanu qowlan inay yihiin dad culimo dadka mu'adiniinta ee mu'adima ee salaada markaa dadka ugu yeedha culimada qaarkood waxa ay tilmaamaan inay yihiin dadka markaa culimada ee tadriiska wax dhiga laakiin aimada muxaqiqiintii waxay leeyiin waa ka caamsanto cid kasta oo khayr ku baaqdaa ama ha aadinto ama markaa ha tukiso dad ama markaa dad waxa u dhigto ama dad ha waaniso markaa waa caam cid kastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa dadka ugu baaqdaa way soo gelaysaa waxaa walaalayaal aynu ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan waxyaaluhu ku ammaanay waxaa ka mid a markaa kuqumkeeda ay ku qumaysa ama ay ku kaxaysa alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar ummadihii inaga horreeyey waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku canaantay culimmadoodii qarinta ay xaqa markaa ay qarin jireen waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala fii suurati aali cimraan ayaa rabbi waxa uu ku yihi waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuuna fanabaduuhu waraa'a duhuurihim washtarow bihi hamanan qaliila fabi'sa maa yashtaruun ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan waxa uu kaga warramay in ilaahay miihaaq iyo ballan uu ka qaaday oo miihaaqu waa ballan markaa mu'akad oo la adkeeya kuwii kitaabka la siiyey maanaa cilmiga rabbi uu baray ee cilmigii markaa towraad iyo injiil xambaarsanaa rabbi ayuu ballan ka qaaday ballantu maxay ahayd latubayinuunahu linnaas u caddayseen oo u caddaysan markaa cilmiga iyo aqoonta dadka u caddayseen oo kuwa qariya markaa noqon maysaan dadna camalkii ay sameeyeen baa ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga warramayo rabbi waxau ihi fanabaduuhu waraa'a duhuurihim xagga dambe ayay ka tuureen oo halkii cilmiga ay ka markaa faafin lahayen ay ka muujin lahaayeen cilmigii waa qariyeen halkii juhuudda ay ku bixin lahaayeen diin iyo markaa xaqa faafintiisana rabbi wuxu uhi washtarow bihi tamanan qaliila adduunyo markaa yar ayay qaateen ilaahay subxaanahu wa taala dadna waxa uu dhaleeciyey waxa ay xambaarteen oo rabbi waxau ihi fabi'sa maa yashtaruun waxaa fool xumaaday oo qarribnaaday waxa ay bedel qaateenee xaqii ay siisteen baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay calaamatu ibnu lqayim raxmat ullaahi tacaala caleyh ayaa waxa uu yidhi aayaddani ha ku saabsanaato ha ka hadlayso culamaau markaa culama culamaau ahlilkitaab sida yuhuud iyo nasaara culimmadooda ha ka hadlayse waxaan lagu canaantay cidda laga helay culamaaul-islaam ka midina sidaa markaa kuwaa loo canaantay waxa ugu canaanaayeen ayay iyaguna markaa kuwa ku canaanan oo ku ceebaysan ay noqonayaan buu sheekhu leehy raxmat ullaahi tacaala calayh waxau leeyahy cabdiraxmaan naasir asacdi raxmat ullaahi tacaala caleyh aada marka uu fasiraayo waxau leeyahay dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala marka culimmadii rabbi waxa uu ka qaaday ballantaa aynu arkayno rabbi markuu kitaab siiye cilmiga uu baray ka bacdi ayaa waxa ballanta laga qaaday ay tahay inay dadka u caddeeyaan dadku waxay u baahdaan oo aanay qarinin oo aanay ku bakaylin cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku arsaaqay gaar ahaan xilliga cilmigii la weydiiyo ama ay dhacdo wax keensanaya cilmigii in la caddeeyo oo tusaale ahaan cilmigii in lagu weydiiyo masale sharciya waxaa markaa ay tahay qofkii inuu caddeeyo marna masaladii lagumaba weydiina hortaada ayaa waxa ka dhacay wax keensanaya inaad cilmigii caddayso wax munkaraada hortaadii ka dhacay masale sharci oo lagu gafay baa hortaadii ka dhacday waxa marka ay noqonaysaa buu sheekhu le raxmat ullaahi tacaala caleyh xaaladaas in markaa qofkii uu caddeeyo sidaa daraaddeed ba wuxuu le dadkii waxay noqdeen markii halkaa la joogo ee xaqfaafin la joogo laba qaybood bay noqdeen buu yidhi marka qaybta koowaad waxa ay tahay buu leeyahay markaa almu almuwafaquun dad xaqa la waafajiyey oo qaamuu bihada atama alqiyaami wacallamu- wacallimu nnaasa mima callamahum allahu tacaala ibtigaءa mardaati rabbihim washafaqata cala alkhalqi wakhawfa min ismi اlkitmaani wuxuu leeyahy qolo waxay ku waa qolo muwafaqiinoo rabbi uu xaqa waafajiyayoo waxa ay ku qumeen ay ku kaceen inay markaa ay faafiyaan xaqa oo dadkii xaqii ay baraan iyagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ahaansho ka doonaayey iyagoo khalqiga ay dhex joogeen u naxariisanaayey iyagoo ka cabsanaya min ismi lkitmaan xaqa qarintiisa markaa dembiga ka soo gaadhaysa oo had iyo jeer qofku marka uu xaqa uu sheegaayo cid wax u sheegaayo saddexdaa arrimood waa inaynay niyadiisa aanay ka maqnaan ilaahay subxaanahu wa tacaala raalligeli oo ilaahay subxaanahu wa taala agtiisa xasanaad kaga hel waa inaanay ka maqnaan naxariistu u naxariisanaya khalqiga oo rasuulku waa kiila calayhi salaatu wasalaam waxaan ka dhiganay markaasi nin dab shiday oo kale oo xaydho weynta ay ku soo xoontay cayayaankii deedna markaa ka celinaaya marka anigu waxaan idinka hayaa bu nebigu halkaa guntiqabadka ayaa naarta idinka haya idina waa isakay furfuraysaan oo waa bimacnaa xaggii cadaabka ayaa usii yaacaysaan waxaa kaloo qofku niyadda uu ka- ku haynaya wakhawfan min ismi lkitmaan isagoo ka baqanaya marka inuu dembi ka soo gaadho xaq arinta kuwa noocaasa muwaafaquun weeyaanoo ilahi ba subxaanahu wa tacaala dariiqii xaq ahaa waafajiyey waxa uu sheekhu ui waama aladiina uutuu lkitaaba oo min alyahuudi wاnasaara waman shaabahahum ee min hadihi lumma adic wuxuu leeyahy sheekhu ciddii markaa kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaara ahayd maanaa culimo noqotay kitaabkii xambaartay oo yahuud iyo nasaara ah iyo ciddii shabahday bimacnaa umam kale ah ama ummadanba ka midi fanabaduu hadihi alcuhuud ballamaha waxay ka tuureen iyo mawaahiiqda xagga dambe umanay aaba yeelhin buu sheekhu leeyahy raxmat ullaahi tacaala caleyh dadna xaqii ayay qariyeen baadilkiina waa muujiyeen maxaariimta allena waa ku dhiiradeen ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xarrimay iyagoo fududaysanaya xuquuqda alleh iyo xuquuqda markaa khalqigu uu leeyahay waxaanay siisteen buu yidhi arrintaa markaa amanan qaliilan sida ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sheegay sidaa daraaddeed ayaa qofku wuxuu noqonaya qof ceebaysan isagoo xaqii garanaaya hadduu xaqii markaa uu faafin waayo calaamat ibnulqayim raxmat ullaahi tacaala caleyh ayaa wuxuu isbarbar dhigaa caalim hallaabay oo xaqii markaa uu hayey uu xambaarsanaa ka doortay markaa adduunyo iyo qof caamo oo markaa isagu markaa adduunyo raadsaday waliba adduunyadaasi xalaalba ha ahaatee sida markaa ay u kala duwan yahin waxa uu leeyahay waxaa markaa ay ka daran yihiin caalimkii markaa isagoo xaqii garanaay oo diintii ilaahay subxaanahu wa tacaala qaaliga ahayd xambaartay oo dusha ku sita kaasi waxa uu ka daran yahay ka dhigan yahay buli ama uu ka xun yahay qof markaa laysu garab dhigay dahab iyo dheeman iyo macdan qaali ah meel loo toomiyey saa dhowr midhoo saalageelana loo agdhigayo dadna intuu dahabkii qubay saalageelishiu maanta o dhan urursanayo ku daalay iyadii oo jawaanna ku cabaystay marka wuxuu leey caalimkii saasay xaaladiisu ay tahy shareecadii intuu xambaartay oo shareecadii aqoon u lahaa haddana markaa faafi dadgaarsiintii iyo ku camalfalkeedii oo markaas ka gaabiyey walaalayaal adacwa ila allah waxyaalaha fadaaisheeda ayna tusaaiya waxaa ka mida markaa oo ay markaa calaama ka mida marka waxyaalaha markaa u ah markaa sumadda waxaa ku sugan fi dacwati ila allah taxqiiqu lmasaalixi cibaadi walbilaad waxaa ku sugan masaalixdii markaa bini aadanka iyo masaalixdii dhulkuba waxay ku soo xasilaysaa dacwadda ilaahay subxaanahu wa tacaala loo la faafiyo oo dadka la gaadhsiiyo fasaadka iyo xumaanta marka bini aadanku ay xumaadaan iyo fasaadka dhulka uu xumaadana wuxuu ku imanayaa marka laga gaabiyo dacwadda markaa sheegitaankeeda iyo dadgaadhsiinta rabbina wuxu uhi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha dhulkii markaa ha fasahaadinina bacda islaaxiha intii markaa islaaxeedii markaa ka bacdi oo macnaheedu waxa uu yahay culimmadu leeyihin walaa tufsiduu fi lardi dhulkii markaa ha ku fasahaadinina maxay bimacnaa bishirki walmacaasi bacda islaaxiha bitawxiidi waaacaat intii ambiyada iyo ducaadu ay ku islaaxiyeen dhulka ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa iyo daacaadka rabbi oo dhulka waxa fasahaadiya waynu garanana waa shirkiyaadkii iyo maca- mukhaalafaadkii sharciga ahaa waxaana dhulka islaaxiya ilaahay subxaanahu wa tacaala daacaadkiisii iyo rabbi tawxiidkiisii la faafiyo maadaama sidaas ay tahay waxaynu arkaynaa ama aynu hal aayaadka ka qaadanaynaa addacwa ila allah waxaa ku sugan taxqiiqu masaalix alcibaadi walbilaad in marka masaalixdii iyo dantii ay u dhowowdo addoommadii marka bini aadanka ahaa iyo dhulkii iyo xataa bahaa'imtii iyo mayeedhaankii waxyaalaha ina tusaya fadliga ayaa dacwa ila allah ay leedahay qofka daaciga ah tajri xasanaatuhu bacda mowtihi bisababi nashrihi lilkhayr qofkii markaa daaciga ahaa waxaa markaa xasanaadkiisa waa u soconaya intii uu dhintay kabacdi waxaana taa sababay cilmiga iyo khayrku nashriyu dadka gaadhsiiyey ayaa waxay sabab u noqonaysa in xasanaadkiisi ay u socdaan oo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam idaa maata ibnu aadam inqada camaluhu ila min halaa waxaa ku jiray marka oo cilmu yuntafacu bihi qof aafiye marka cilmi lagu intifaaco oo dadku markaas ay ku intifaacaan waa min xadiidi abi hurayra min markaa sida imaam muslim uu warinaya raxmat ullahi tacaala calayh intaas waxaa markaa calaamad markaa ay u tahay umuurahaasi fadliga ayaa dacwaddu ay leedahay ayaad fara badan iyo axaadiis fara badanoo kusoo aroorana way jiraan oo ay tahay qofku marka inuu ilaaliyo maadaama markaa sidaas ay tahay qofku muxuu kaga qayb qaadan karaa waa su-aal ay tahay marka qofku inuu isweydiiyo hadduu calaa sabiil mithaal qofku uu yahay mid aan weji kaga qayb qayb qayb qayb qaadan karaynin wejiyo fara badan oo kaga qayb qaadanaayo ayaa jira waxa marka aynu xusi lahayn inagoo markaa dul cararayna oo iyada waxba marka aan aad ugu dheeraanaynin usuul ay leedahay marka manhaju dacwa asalafiya usuul ay leedahay oo ay tahay qofka daacigii markaas inuu ilaaliyo biidn illahi kariim muxaadaraat muxaadaradeena dambe sheekh cabdullahi berberaawi uu ku qoran yahay ayaa marka aad laynoogu faahfaahin doonaa laakiin anugu waxaan xusi doonaa marka mujarad alcanaawiin dhowr cinwaan oo markaa usuul u ah dacwaddeena oo ay tahay had iyo jeer qofku inuu markaa uu dhigo markaa indhihiisa hortiisa markuu ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa uu ku baaqaayo asalka koowaad waxa uu yahay altawxiid alkhaalis wa huwa ifraad alcibaadati lilahi tabaaraka wa tacaala inuu asalka dacwaddeena markaa dadku ay marka qofku uu ku baaqaayo oo uu ka dhigo dadka uugu baaqaayo ee waxa markaa shay walba uu ka horaysiinaya waa ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa waayo ahlulcilmigu waxay tahay waxyiga gebigiisuba waxa uu ku saabsanyay ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa marka asalka labaad wuxuu yahay ee markaa usuusha waa markaa usuulu dacwa usuulu manhaji dacwa manhaji salafi dacwati ila allah waxa uu yahay marka mufaasalatu ahli lbidaci walbaraa'atu min ahli lkufri walilxaad qofku markaa mufaasalo inuu markaa uu ka sameeyo ka dhex baxo dadkii markaa ahlulbidaca ahaa mufaasalada ahlubidac iyo simaadkoodaba inay israacaan qofkii haddii ahlubidacii isagoo ka dhex baxsan haddana simaadkoodi iyo markaa sumadahoodii wax ka mida ay ku hadhaanna bimacnaa arrin markaa saxa maaha sidoo kale waxaa qofku marka markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dacwadiisa uu ku baaqaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa dadka ugu yeedhaayo wuxuu ka tabaru'ayaa marka min ahli kufri walilxaad iyo markaa tashabuhoodaba xataa hadduu ka dhex baxsan yahayna waa in tashaabuhoodii markaa laga waayaa usuusha dacwaddeena walaalayaal waxaa ka mid a maxabatu ahli tawxiid wa munaasaratuhum binafsi walmaali wa bugdu acdaa'ihim in ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka marka addoomada awliyadiisa ahlu tawxiidka qofku uu jeclaado una nusreeyo kuguna hiliyo markaa naftii iyo maalkii nacana marka acdaada ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa marka cadowgowa usuushaa waxaa ka mid ah alitibaac qofku markaa inuu raaco ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisii uu soo diray maxamed aha calayhi salaatu wassalaam usuushaa waxaa ka mid a markaa ikhlaas oo ikhlaasu lcamali lilah wa khaasatan addacwa dacwadu waa marka waa qayb cibaadada ka mida sidaa daraaddeed ba waxay tahay qofku markuu dacwadda uu gudanaayo in dacwadiisu ay ku dhisnaato marka ikhlaas waxaa ka mid a usuusha usuul dacwa salafiya shumuul likulli diin wa dacwata likulli nnaas qofku in markaa dacwadiisu ay noqoto mid shamlinayso diinta oo dhan oo diinta markaa cirif keliya un aanu ka bidhaansan wa dacwata likulli nnaas dadka oo dhanna uu baaqo oo dadka qaybo ka mida un aanu eegan ilaahay subxaanahu wa tacala wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa walaa tattabicuu khuduwaati shaytaan innahu lakum caduwun mubiin ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu ina amray diintii qofku inuu si kaamila markaa u gudagalo ilaahay rasuulkiisi maxamed aha isagoo u sheegay dadkao dhan in loo soo diray rabbi wuxu uhi wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wanadiira sidoo kale waxaa markaa qofkii laga doonaya daaciga ahaa usuusha marka uu ka duulaayo atawaasun inuu markaa tawaasun manaa atawasud oo falaa ifraada walaa quluw inuu labadaaba markaa iska ilaaliyo waxaa ka mid a qofka adacwa bilxikmati walmawcidati alxasana inuu la yimaado oo had iyo jeer xikmadda uu adeegsado oo had iyo jeer markuu munkar suulinaayo xikmaddu aanay qalbigiisa ka maqnaanin markuu markaa macruuf uu faraayana xikmaddu aanay qalbigiisa ka maqnaanin xikmaddana calaamatu ibnulqayim raxmat ullaahi tacaala calayhi ayaa wuxuu qeexay qeexid aad iyo aad u qiimo badan oo aad iyo aad u fiican wuxuu leeyahy sheekhu xikmaddu waxaa la yidhaahdaa an naqula qawla aladii yanbagii fi waqti aladii yanbagii calaa wajhi aladii yanbagii wuxuu leeyahy xikmaddu waxa ay tahay inaad tidhaahdo hadalka habboon sidoo habboonna aad u tidhaahdo xilliguu habboon yahayna aad tidhahdo marka bimacnaa xikmadda hadal marka la leeyahay alxikma fi lqowl xikmaddu waxay noqotaa fi lqowli wa fi lficli labadaba marka fi lqowl marka ay tahay waa inuu hadalkaagu horta markiisa hore mid habboon yahay usluubkaad odhanaysana usluub habboon waa inuu yahay xilligaad odhanaysana xilli markaa munaasaba oo marka aan hadalka markaa ku munaasaba waa inay noqotaa buu sheekhu leeyahy raxmat ullaahi tacaala calayh waan afcala ficla aladii yanbagii fi waqti aladii yanbagii calaa wajhi aladii yanbagii ficilkuna sidoo kale saasuu marka uu noqonaya waxaa usuusha marka dacwaddeena ka mid ah alcilmu walbasiira in loo yeesho wixii lagu baaqaayey oo qofku wuxuu amraayo dadka ugu baaqayo inuu cilmi iyo basiiro u leeyahay sidoo kale inuu sabr iyo xilmi u leeyahy dulqaad uu dhibtu waxa soo gaadhaayo inuu leeyahay tawakul ilaahay subxaanahu wa tacala inuu tala saarto kuna kala soonaado sidoo kale muraacaat almasaalixi walmafaasid in la ilaaliyo lala yimaado had iyo jeer marka dacwaddii lagu qumaayo ee xaqii dadka loogu yeedhaayo inay meesha taallo qofku inuu ilaaliyo masaalixdii iyo mafaasidii marka masaalixda mafaasida marka la tilmaamaayo waxaa jira waxyaalo mafaasido markaa ama masaalixo waxaa le mafaasida marka khaasan la tilmaamaayo shayga mafaasidu ay ka dhalanayso mar waxaa laga yaaba in nusuustu tilmaanto shaygan in mafsada ay ka dhalanayso oo waxaa jira waxyaalo fara badan oo haddii markaa lagu dhaco mafsada ay ka imanayso sida maalan qofkiio dee aad ku been abuurato oo kale qofkiio markaa aad aad u dhabar jeediso oo kale qofkiio uu yimaado wixii la odhan jiray marka squary waxyaalaha qaar oo kale meelahaasoo kale waxaa imanaya mafasadada ka dhalanaysa sharcigaa tilmaamay oo waa maxay de waa kala go dadka muslimiintii markaa ay markaa kala go-aan oo ay isnacaan oo quluubtooda ay isnacdo marana waxay noqonaysa marka mafsadada ka dhalanaysa tu markaa ah qofku tajrubo uu ku ogaadayo iminka qofku waxyaalaha qaar hadduu sameyo bitajruba waayo aragnimo iyo in badanoo marka waxay hore usoo dhacay uu soo arkay ayaa wuxuu ku ogaanaya marka mafsadadani waxaan inay mafsada ay ka ratibmayso ama wejiga mafsadada uga ratibmayso ayuu markaa dareemay sidaa daraaddeed ayaa walaalayaal waa waxa markaa mudan inaynu ogaano had iyo jeer dacwadeennu ama adacwa salafiya marka lagu baaqaayo inay markaa loo eegayo loo fiirinaayo waxaa la idhaha markaa muraacaat almasaalix walmafaasid waayo culimmadu waxa ay tilmaamaan had iyo jeer in la eego ma'aalu lumuur umuuruhu hal ay ku dambaynaya cawaaqib alumuur waa shay madluubun sharcana bimacnaa shareecadu waa shay ina fartay oo ina amartay had iyo jeer wax markaa shay samaynayso shaygani muxuu ku dambaynaya maxaa ka dhalanaya waa shay marka ilaahay subxaanahu wataala ina faray oo ina amray calaamat ibnulqayim kitaabkiisa aclaamu lmuwaaqiciinka ayaa wuxuu ku keenaya marka masalada markaa ah daru lmafaasid ama sadul daraa'ic ayuu wuxuu ku keenaya sagaal iyo sagaashan nas ama sagaal iyo sagaashan daliil ayuu sheekhu keenaya raxmat ullahi tacaala caleyh waxaan ka xasuustaa qowlka ilaahay subxaanahu wataala walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu llaha cadwan bigayri cilmin ilaahay subxaanahu wataala uu leeyahay bimacnaa ha caayina markaa kuwan gaaladu ay ay caabudayaan ilaahay subxaanahu watacaala sokada oo dabeedna iyaguna ilaahay ay caayaan waxaa ka mid a nebiga calayhi salaatu wasalaam markii lagu yidhi yaa rasuula allah maxaad u dili weyday cabdullahi bnu ubay bnu saluul ayaa nebigu wuxuu laha ina annaasa laa yataxaddathu nnaasu ina maxamedan yaqtulu asxaaba bimacnaa dadku waxaan u daayey oo rasuulku u daayey calayhi salaatu wasalaam inaanay dadku ku sheekaysan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam maxamed saxaabadiisu laaye marka waxaa mudan had iyo jeer dacwadda markaa sumcaddeeda in la ilaaliyo iyo ma'aalu lumuurka inaad eegto oo markuu kahor joogun aanad eegini waa shay markaa shareecadu markaa ay nafartay oo madluub ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa meelo fara badan ama nusuus fara badan oo qur-aan iyo xadiid bale aynu markaas aynu ku arkayno walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa marka markaa dadka loogu yeedhaayo waxay noqon kartaa inuu qofku markuu leeyahay cabdiraxmaan naasir asacdi ayaa markuu fasiraya aayaddii hadeer aynu akhriyayna qowluhu tacala waman axsanu qowlan miman dacaa ila allah miman dacaa ila allah intaa markuu fasiraayo ayaa wuxuu le waxay noqon kartaa dacwaddaasi bitacliimi aljaahiliin dad caamo wax la baro dad caamo ahoo cilmi aan lahayn inaad wax barto waxaa kale noqon kartaa wuri wawacdi alghaafiliina waalmucridiin qof markaa haafil ah oo xaqii waa ogyaho waa garanaya laakiin xilligan waa ilowsan yaho qaflad ayaa ku dhacday kaa in la wacdiyo waxaa kale noqon kartaa wuri wamujaadalat almubdiliin dadka marka ahlubaatilka ah oo lala doodo oo waxaan waxyaalahan shubahaadkan ay aaminsan yihiin laysku daya markaa in la qanciyo intuba ama saddexdaa arrimoodba waxay soo gelayaan buu sheekhu leeya raxmat ullaahi tacaala calayh qowluhu tacaala waman axsanu qowlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixa ayaa waxaa soo gelaya maxay tacliimu ljaahil wacdu lghaafil iyo mujaadalatu mubdil saasuu sheekhu leeya raxmat ullaahi tacaala calayh haddaba haddaynu waxoogaa dul joogsanno wasaa'il markaa aynu odhan karno waa wasaa'il dacawiya oo wasaaishana waxaa had iyo jeer ay u qaybsantay wasaail markaa mashruuca iyo wasaail aan mashruuc ahayn wasaaishan inagu aynu ka hadlaynaa waa wasaaisha markaa mashruuca ee ilaahay subxaanahu watacaala dacwadiisa markaa inay faafto markaa sabab u noqonaysa nusuusta shareecadana markaas aan ka hor imanaynin waxa markaa kowka ah ama wasilada koowaade qiimaha badani waxa ay tahay ee laga yaabo markaa in badan inay markaa dadka ay hoos marto ama dad badan ama dawaa'if fara badan ay hoos marsan tahay waxa uu yahay ilqaau duruus alcilmiya manaa waxaa suwarkii dacwadda ka mid a ama wasaaishii dacwadda aynu ku faafinaynay dadka aynu ku gaadhsiinaynay ilqaau duruus alcilmiya in duruusta markaa cilmiga ah la diraaseeyo la dhigo intaynaan markaa wasaaishaaso ilaa koob iyo toban wasiilo waxaa le koob iyo labaatan wasiilo gaaraysa intaanan dul marin waxaan odhan lahaa bal qof walo inaga mid a ha tasawuro wasiilo kasta markaynu dul joognayno aynu dul taagannahay ha tasawuro imtixaanaadka marka had iyo jeer la saxaayo waxa lagu qiimeeyo mumtaaz iyo jayid jiddan iyo jiddan iyo maqbuul iyo daciif ah bal dacwaddeeda adigu aad wado ku miisaan dateenana guud ahaan ku miisaan oo markaa iminka aynu marayno maalan ilqaau duruus alcilmiya waxaa laga inuu yidhahdo maalan dacwaddeena ka guud ahaan duruusta cilmiga in dadka loo dhigo oo wax la baraa waxaynu taa ka nahay mumtaaz ayaynu ka marayna sax soo maaha laakiin adugu xaggaad ka maraysa dacwaduka guud ahaan haddaynu mumtaaz aynu ku nahay calaa sabil mithaal adigu ma daci- aarma daciif bata waxba aanad dhiginba marka oo dadka aanad waxbaba barin marka koob iyo labaatankan masalo laba nadaraha laga tasawuro tasawurka koowad tasawur guud iyo tasawur gaar aho adiga ah marka markaas wasiilada koowaad waa ilqaau duruus alcilmiya waxaanaan filaya de wasiiladaas inaynu naajix aynu ku nahay ilahay baa subxaanahu watacala mahadlika guud markaynu si guud aynu u warramayno oo daraasaadka magaalada ka baxa markaa laga yaabo markaa inta ugu badan inaynu aad inay akhriyaan markaa culimada iyo dhalinyarada markaa salafiyiintu ay akhriyaan duruustii cilmiga ahayd waxaa ka mid ah axaadiistii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dadka loo dhigo waxaa ka mid ah tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waxaa ka mid a markaa t- tilaawadii qur-aanka dadka la baro waxaa ka mid a caqiidadii waxaa ka mid a markaas fiqigii waxaa ka mid a markaa aalaad cilmul aalihii sida maalan naxwihii oo kale musطalaxii oo kale usululfiqigii usul tafsiir hada umuuri kuliha waxaa wasiilo mar- markaa wasiilada waa inaynaan dayicin waa in ihtimaam fara badan la siiyaa qofku tusaale ahaan xaafadooda masaajidka uu ku tukaday gurigiisa la jaarka ama masaajidka masaajida ugu dhow waa inuu ku lahaaday haddii ilaahay subxaanahu watacaala awood uu siiyey inuu wax dhigo waa inuu ku lahaadaa markaa fi kulli usbuuc dhowr jeer ama laba xiisood saddex xiisadood waa inuu ku lahaadaa hal dersi marka ama dersigaas ha ahaada caqiido ama ha ahaada marka hadba dersi isagu markaa uu xiisaynaya ama munaasab ku ah masaajidka waa inuu bixiyaa waxaa wasaaisha ka mid a almuxaadaraat wa dacwatu shawaaric iyadana yalla iyadoo tii hore way ka yara khafiifsantay oo taas aynu daraasaadka ihtimaamka u siino waxaa laga yaaba tan inaanay markaa ahayn almuxaadaraat muxaadaraadka markaa cilmiga ee masaajidada laga jeedinaayey ee dadka markaa la- markaa la waaniyayay ama la wacdiyaayey sidee markaa xaaladeennu ay ku tahay marka wa dacwatu shawaaric iyo dacwooyinkan muxaadaraadkan laga qabto markaa suuqa bartamihiisa mikrofoonada aynu dhigana waa wasiilo ka mid a min- waa wasaaisha markaa dacawiga ah waxaa kaloo ka mid ah alkhudab fi aya- fi ayaami اljumc walacyaad khudabka la akriya maalmaha jumcayaasha iyo iyo acyaadu waxa weeyaan waa dacwad weeyaan sidaa daraaddeed baa waxa laga yaaba inaan tixgelin qofka khadiibkii inaanu khudbadiisa marka aanu tixgelin fara badan aanu siine markay jumcaha ay gaadho markuu waagu beriyo inuu baarbaadhin kutubta oo dada mid intuu dhowr waxoogaa kasoo qorto mimbarka ula furo arrintaas ikhwaani filah sax maaha qofka daaciga ah ee khadiibu masjidkii waa inuu umuuro fara badan u eega umuuruhu eegaya waxaa ka mid a usbuuc oo dhan waa inu kasii fekeraa ariga koowaad waa inu kasii fekeraa xanuunada haya markaa bulshadiisan ama xaafadan uu degan yahay xanuunka haya ee maanta berri laga jimcaha laga daweeyo talo muxuu noqonaya dadna waa inuu markaa uu sameeyaa maxay maxaa u u galaa khudbad kusa khudbad markaa munaasab u ah oo xanuun markaa xanuunada markaa bulshadiisa haya uu markaas uu ku daweynayo masale caqiida ha noqoto si cibaadaadka khusaysa ha noqoto masale kale markaa ha noqoto waa inuu markaa khudbadiisu sidaa ay ku salaysnaataa waa talabaad waa inuu taraabud ka dhexeeya bayna khudbabii khudabkiisii hadduu jimco ka hadlay calaa sirina jimcahan wuxuu ka hadlay siira darsi markaa siiraa buu dadkii u akhriyey cumar bin khadaab radi allahu tacaala canhu taarikh nololeedkiisii jimcii kalena wuxuu akhriyey ataqwa jimcii ku xigayna wuxuu akhriyey calaa sabiili mithaal wax kale marka nooc taraabud ah ayaa markaa khudbadiisii ka maqan marka waa inuu taraabud khudbada ay yeelatayo dadkuna way xiisaynayaan oo waxay noqonayaan markaa shay ay jecel yihiin khudbada waxaa ka mid a wasaaisha dacawiga ah ilqaau kalimaati bacda salawaat almafruuda salaadaha faralka ah dabadood inaad kelmad yaroo kooban aad jeediso kelmadaasna waxaa wanaagsan had iyo jeer laba sifo inay lahaato asifatu luulaa an takuuna qasiira inay gaabnaato dadka aanad ka mashquulin sunnihii oo kale sunnihii labadii ragcadood sunna ah ee salaada ka dambeeyey hadday tahay salaadaha markaa sunna uu ka dambeeyo waa ta labaada waa inay ku sifaysan ay markaa ay lahaato had iyo jeer shay mus- salaada ku saabsan ayaa wanaagsanoo ama ha noqoto markaa faatixadood u saxday qaaribaa baa tahay jamca masaajida ku tukada waxaa laga intooda badani inaanay salaadaba saxa faatixada baanay saxayn marka inaad tidhaahda maalan maalmaha qaar waxaynu tasiixinaynaa suwarka markaa koob kooban ayaynu markaa carabkiina markaaynu ka tasiixinaynaa markaa faatixadoo kale intaad kacdaad akhrido saddex jeer laba jeer saddex jeer afar jeer inaad ku celiso si markaa dadkii markaa ay tasiixa ay uga qaataan markaa carabkaaga oo markaa carabkaaga markaa ay uga qaataan waxaa kaloo wanaagsan markaa inay ku sifaysnaato waxaa kaloo markaa loo sheegi karaa oo halkaa lagaga faa'idaysan karaa salaada markaa iyo markaa axkaamteedii inaad maalin walba aad tidhaahdo waxaynu ka hadlaynaa aynu tilmaami doonaa wax salaada kusa inta daharada uga soo bilowdo aad kor usoo wado marka darsiga markaa musalsalkaa ee qiya- salaadaha dabadood aad u akhriday laga yaabo inuu shan daqiiqo lix daqiiqo toddoba daqiiqo uu kaa qaato dadkuna waa ku talagelayaan oo cashar markaa dhiga ay ku qaataan oo kitaab aan laga eegin oo kitaab aan loo soo iibsanaynin ayuu markaa u noqonaya kaana markaa miisaanka inaynu saarna miisaanka inusa siinaye lagu miisaami jiray marka imtixaanaadka marka la saxaayo waxaa markaa ka mid a wasaa'il dacawiya tashkiilu lfardi qofka gaar ahaan in loo tashkiiliyo oo wax loogu sheego tashkiil waa eray tabliiqa isticmaale laakiin tashkiil waxaynu kala jeednaa qofki in wax loo sheego oo dacwo shay xaqa loo sheego ama shay munkara laga reebo isagoo keliya maaha inaad soo jamciso un marka alaaf mualaf ama casharaat min annaas inay kuus iyagoon kuusoo orin qor- qof qura waxa weeye inaad waxu sheegta waxay ka mid tahay min adacwa rasuulkeeni maxamed ana waa isticmaalay waynu garanaya cumar muxuu ku yidhi ibnu cabaas yaa ghulaam inii ucallimuka inii ucallimuka kalimaatin ixfad illaaha yaxfadka ibnu cabaas kelidii buu ah wuxuu ku yidhi saxaabigii la odhan jiray kuma mucaad bnu jabal ya mucaad atadri ma xaqu llahi cala alcibaad xaqu lcibaadi cala allah waa fardi ya ghulaam sami llaha wakul biyamiinik wakul mima yaliik waa camar bn abi salama waa fardi cumar bin abi salama waa fardi marka khulaasadu waxa ay tahay tashiilka fardiga tashiilka fardiga wa khaasatan wujahaai nnaas dadka wajahaau naaska markaa dadka dhexdiisa magaca ku leh ee hadday dacwaddeenna soo ajiibaan dacwaddeenna raad ku yeelanaya hadday dacwaddeenna khilaafan ay la dagaalamanaya raad ku yeelanaya in looga faaidaysto marka arrinta noocaas oo wajahaau naaska waxaynu arkaynaa nebigu calayhi salaatu wasalaam laba nin oo cahdigii reer maka min wajahaai naas ahaa ayaa rasuulka waxaa ka ansaxday calayhi salaatu wasalaam inuu rasuulku u ducayn jiray ilaahu midkood soo hanuuni buu nabigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam yay ahaayeen cumar binu khataab iyo camr binu hishaam oo abu jahal ah ayuu odhan jiray allaahuma ahdii biaxad alcumarayn ilaahu waxaad soo hanuunayso marka labada cumar mid ka mida ayuu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalam waa maxay wajahaau nnaas macnaha wajahaau nnaas hadday ku waafaqaanna raadka bay ku yeelanayaan dacwaddaadii markay ku khilaafaanna dacwaddaadii raad bay ku yeelanayaan marka tashiilka fardiga waxaan xasuustaa waktigii markaa dulcad la joogay qaxoontiyadii waxaa laga yaabaa markaa raggii dulcad joogay xaalaan ka fadhiya xilligaa ducaadda ay wax dhigaya xaamud xasan wacays iyo ayaa markaa ka jooga waxaan xasuustaa iyo maxamed cabdiraxmaan iyo waxaan xasuustaa masaajidka marka lagu tukado tirarkaa la qaybsan jiray tirarka masaajidka hadban marka inta wax deeganaysa kolba qodha aad ka yara eegeysa xagga aad ka jaleecaysaa baan leeyahay maana cidda kuusoo fadhiisatee cusub mid waxaa la leeyahy adugu afartaa tir wax xaggaa ka xiga safka adaale adna hebel safka adaale adna safka markaasa qof cusub marka usoo fadhiistay salaada laga baxo ee sunaystada ku kacaysa oo mid cashar dhigata me wax ma dhigto tafsiirka masaajida ka socda ee kusoo taxan markaas barataan ka bacdi marka markaasu soo tukado waxay marka laba habeen ku tirahdo waxa la habeenka saddexaad inuu khajilo oo uu soo fadhiisto marka waa maxay waa tashkiil fardiya oo xagee ka dhacay fi daakhili lmasjid tashkiil fardiya oo ka dhacay fi suuq tashkiil fardiya oo ka dhacay markaa waddada qofkaaga hor yimi marka waa maxay waana naafic oo aad bay waxtar u leedahay arrintaana markaa inaynaan dhayaalsan arrintaa wajahaa naaska hadduu qof wajahaa naasi kelidii ku yidhahdo wuxuu dhig inaad waxii dhig inaad u dhigto isaga sana wuxuu ku yidhi wallahi waqti ma hayo anigu waxaan ilay bacda cishaa'iga un gurigayga in laygu akriyo xadiid alarbaciin ama usul halaath maadaama wajahaau naas iyo dacwadduna dan badan laga yaabo in markaa uu wax badan usoo siyaadiyo inaad raacdo marka halkaa darsidu doonayo aad ugu akrida markaa guriga waxaa ka mid ah ikhwaani fillah dacwa ila allah fi dawair fi dawaa'ir alcamal goobaha marka aynu ka shaqayno inaynu dacwad marka aynu ka fulino waxaa laga yaaba goobaha aynu ka shaqayno qof inuu maamulo yahay mid inuu macallin yahay mid inuu darawal yahay mid inuu najaar yahay mid inuu yahay wastaad midba shaqo uu hayo marka horta daa'iratu camalika meesha aad joogtaad ka shaqayso ee subax walba aad ku aad ku kalahdo dacwad ma ka fulisaa mise waxba kama fulisid marka haddaad maamulo tahay macallimiintaada xidhiidhka idiin dhexeeya ma xidhiidhka war tabaashiirta qaado xiisada galunba mise waxay xidhiidh dacawiya ayaa jira adigii ardaygan fasalka aad usoo gelayso ma xidhiidh dacawiyaa jiro diinta markaa idinka dhexeeyo xidhiidh dacawi waxaad u sheegto mise waxaa jira markaa tabaashiirta in markaa casharka akhri ma xifdideen ma garateen ma kasoo shaqayseen ma intaasunba may waa inuu xidhiidh uu jiraa kaa ka weyn oo ka buuran oo aan marka aynu uga faa'idaysana addacwa ila allah ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa dadka aynu gaadhsiino arrintaana waxaad moodaa markaa dawaa'ifka markaa mukhaalifiinta u ah markaa dacwa salafiya inay arrintaa iyagu markaa wax fara badan ay markaa ay ku sifaysan yihiin oo maalan tashkiilka fardiga iyo dacwadda markaa qofku fii daa'iri camalihi uu markaa dadka uu ka tashkiiliyo ee wax uga sheego waynu ognahay markaa cidda had iyo jeer inta badan ihtimaamka iyo tixgelinta faraha badan u siisa waxaanay ahayd innagu inaynu kaga horayno waxaa ka mid a markaa wasaa-isha markaa dacawiga ee qiimaha badan addacwa ilaa xuduuri duruusi walmuxaadaraat inaynu dadka ugu yeedhno duruusta darsi baa la bilaabay boor baad aragtay cashar meel ku dhegsan oo la iclaamiyey inaad dadkii waxaad u aragta aad tidhaha war darsigaa taga cashar baa halkaa laga bilaabaya xadiida cashar fiqiya cashar naxwaa darsiga hala taga marka waa ummad aynu ku dhiiri gelinay inay kitaabkii markaa ay xaadiraan waxaad aragtay muxaadaro la gelayo inaad dadkii aad ugu yeedho waad tidhahda muxaadarada sidaa jirta caawo ee kaalaya isku day maalinta muxaadaro boorhkeed aad aragto markaa la soo dhejiyey inaad dhowr qof aad ugu yeedho oo muxaadarada markaas ay kugu raacaan oo aad noqoto markaa addaalu cala alkhayri ka faacili qof khayr dadka markaas soo tusaayo waxaa ka mid a marka dacwadda marka wasaaisheeda waxaa ka mid a haddii intaasoo hore o dhan marka aad itaal u weydo tahli weydo waxa aanay yaanay kaa lumin alislaaxu bayna alikhwa wataaliifi quluubihim waxaa dacwaddii marka wasaaisheedii ka mid a waxaa laga yaaba inaanad marka aqoon kitaabaad ku akhridaba qofka aan odan oday nin weyn uu yahay oo waxba aanu dhiganin cumrigiisu weyn yahay waxaa dacwaddii wasaaisheedii ka wada alislaaxu bayna alikhwa had iyo jeer laba qof oo walaaladaa oo iskhilaafay inay dhexdooda islaaxiso waxaa kaloo ka mid a wataali fi quluubihim inaad quluubtooda markaa isu keento oo quluubtooda markaa issoo jiido waxaa ogaataan waxaa le taariifu lquluub waxa uu leeyahy raad aad iyo aad u weyn waxaanu leeyahy aad shay aad iyo aad u qiimo badan weeyaan sidaa daraaddeed ayaa marna ilaahay wuxuu ugu mano sheegtay ummadda nebiga marna waxaa loogu mano sheegtay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilahay fi suurati aala cimraan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacala wuxu uhi wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu waadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmati ikhwaana manaa waxaa loogu nisbmano rabbi ugu mano sheeganaya ansaar oo isdili jirtay oo deedna ilaahay isu keenay markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacala wuxu uhi faallafa bayna quluubikum ilahay wuxuu isoo dumiyuu isu keenay markaa quluubtiinnii oo faasbaxtum binicmati ikhwaana wa kuntum calaa shafa xufratin min annaari faanqadakum minha marka qofkii inuu taa uu ka shaqeeya waa marka waa nooc ilaahay subxaanahu watacala dacwadiisi ka mid waa loogu mano sheegtay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniina waallafa bayna quluubihim low anfaqta ma low anfaqta ma fi lardi jamiica ma allafta bayna quluubihim walakin allaha allafa baynahum ba ilaahay subxaanahu watacala marka taariif lquluub in quluubta dadka laysku hayo oo laysu keeno oo laysu soo dabaalaa waa shay xasanaad laga helaya waxaa laga yaabaa halkaa ikhwaani fillah shaydaanku waa cajiib weeya waana shidni waaya shaydaanku waaya argo dadka sida loo lumiyo iyo waddooyinka laga yimaado iyo dariiq durada laga soo galo xariif ku yahay halkii islaaxaad ka samayn lahayd wataaliifu bayna alquluub inuu kaaga faa'iidaysta namaanba inaad noqoto qofkii namiimiyaba uu noqdo labadii qof isku diro oo aayaadkan iyo axaadiidan ka warramaya fadliga ay leedahay islaaxu bayna nas qofkii uu ka faa'iidaysan waayo shaydaan uga faa'iidaysto xadiidku nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam annamaam laa yadkhulu jannata namaamun rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah addacwa ila allah marka wasaaisheeda addacwatu bilkitaabati warasaa'il inaynu dadka wax u qorno waraaq saaxiibka meel fog jooga ayaad waraaq u qortay adoo ilaahay subxaanahu wataala diintiisa wax uga sheegaayo mid baad email aad u dirtay mid baad risaalo yar marka aad u qortay waxba waa dacwa ila allah oo culimada islaamka waxaad ka arkaysa marka culamaau najdi xilliga ilaahay subxaanahu wataala tawxiidkiisa ay nashrinayeen oo uu ka horiyey mucaarado marka aad iyo aad u fara badan mucaaradadaasoo mushrikiinta ama dadkii markaa suufiyada ahay quburiyiinta ay wadeen mucaaradadaasoo aynu odhan karno mucaarado inta markaa taarikhda markaa dacwadda islaamka laga warramo marka laga yimaado xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam mucaarado intaa leeg oo ilaahay tawxiidkiisa uu la kulmo oo xilligaa ka cuslayd waxaynu odhan karnaa markaa mid markaa ka adkayd ama markaa la mid ahaydba may jirin waxyaale marka culamaa u najdi ay ku faafiyeen tawxiidkay u kala direen marka mashaariq ardu maqaaribiha waxaa ka mid ah rasaaisha marka iminka markaad akhriyo markaa durar suniya waxaad arkaysaa iyagoo culimadu markaa waraaqdii loo diray markaa meel hebla waraaqdii loo diray meel hebla gobollo magaalooyin qabaa'il ashkhaas iyagoo marka waraaqaha culimada u kala diraayo marka qofku inuu dacwaddii uga faa'iidaysto had iyo jeer qoraal qofa u diraayo markaa warqad xataa hadduu waraaq dan iyo dhaqaale idin dhex maray waraaq aad ugu qorayso inaad masaa'il dacwaddii ka mid aad ku dhex sheegto oo aad markaa si aad uga faa'iidaysato waxaa ka mid a waxyaalaha markaa dacwadda wasaaisheeda addacwatu bilhadaaya qofkii hadiyadaad siisa hadiyadaad siisaa waxay ku tahay markaa qofka qalbigiisii meel bay kaga dhacaysaa nabigana calayhi salaatu wasalam xadiidka bacdu ahlicilmi ay taxsiiniyaan rasuul wuxuu tahaadu taxaabu bimacnaa wax isu hadiyeeya waydin isjeclaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid min wasaa'il dacwa tasliyatu qalbi daaci cinda almasaa'ib qofka daaciga ah marka dhibaata ay la soo gudboonaato inaad qalbigiisa dejiso tusaale ahaan darsi baa laga joojiyey darsiga halka aan ka waday masaajidka qoladii mukhaalifiintaaba iga hortimiyo casharkii waa laiga joojiyey hay darsigii kale halkaas saasaa dhacday dhibaatooyin masaa'ibta addunyada waa fara badan tahay rabbina waa ballan qaada walanabluwanakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi wahamaraat wabashir asaabiriin ilahay inuu dadka imtixaamaayo ilaahay subxaanahu watala waa ballan qaaday marka marka maxaad samaynaysaa marka tasliya laab qaboojin maxaynu miaal uga dhigi karnaa taa rasuulkeeni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam markii malakul jibriil u yimi aayaadka u waxyooday suuratu iqra shanta aayadooda ugu horeeya ee rasuulka uu qabto dhowr jeel buquujiyey ayuu nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam xaaskiisii khadiija muxuu nebigu ku yidhi wallahi inii khashiitu calaa nafsi maxay khadiijo ku tidhi khadiijo waxay isticmaashay laba arrimood inay iyada waaniso iyo cid kale marka inay u geystay marka khadiija ay isticmaashay radi allahu tacala canha waxaa tihi kalla wallahi laa yukhzika allahu abadan ilahay baan ku dhaartay ilahay weligaa ku wejin maayo wa inaka latasilu raxim marka wtasdiqmarka inaka wataxmilu inaka markaa latasilu raxim wataxmilu kalla watuciinu cala nawaa'ib alxaqi watagsib almacduum arrimoo nebigu ku sabaysana calayhi salaatu wasalaam ayay sheegtay waanay kaxaysayo waxay u geysay waraqata ibnu nawfal ibn cabdilcuza ninkii markaa la odhan jiray waxaa kaloo ka mid a wasaaisha dacawiga alistifaadatu min annawaasil walcawaarid inaad hadi jir ka faa'iidaysato dhacdo dhacday aad wax u daliishato marka ad qof shay caarida baa yimi ama shay baa yimi inaad shayga uga faa'idaysato addacwa ila allah waxaynu taa miaaliya tusaale uga dhigi karnaa roob baa da-ay iyadoo xudaybiye la joogo xadiidka zayd bin khaalid binu zayd aljuhani uu warinaayo roob baa da-ay markaasuu nebigu markuu salaaddii subax tukaday ayuu rasuulu yihi atadruuna maada qaala rabukum ma ogtin ilaahay xalay wuxuu yidhi asbaxa min cibaad ma istascala allah warasuulu aclam markaasuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafir faama man qaala mumdirna bifadli illahi wa biraxmatihi fadalika mu'minun bi kaafirun bilkawaakib saasuu nebigu yihi calayhi asalaatu wassalaam marka waa maxay inuu qofku hadda yar cawaarida iyo waxyaala nawaasisha uu ka faa'idaysto waxaa ka mid a qoraxdii madoobaatay xilligii nebiga calayhi asalaatu wassalaam cilmihii yaraa markuu dhintay ay yidhahdeen markaa ina qoraxdu waxay u madoobaatay limowti ibraahim wa rasuulku yihi marka ina shamsa walqamara aayataani min aayaati la laa yankasifani limowti axadin walaa lixayaati waxaa kaloo ka mid a in masaa'ibta lafteeda laga faa'idaysto qof xanuunsanayaad soo booqata inaad ka faa'ida nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalam wuxuu soo booqday laba meelood baynu xusi karnaayo rasuulku qof xanuunsanaaya oo u bandhigay markaa nebigu dacwadan mid naftu ay kasii baxayso labadaba wallahi naftu ay kasii baxayso mid waa abu aalib ya cami qul laa ilaha ila allah kalimatun xaaja biha cinda allahi yowma alqiyaama nebigu ku yidhi abaalib cami adeero nebigu saasuu ku yidhi calayhi iyo ki yar yahuudiga ah ya ghulaam qul laa ilaha ila allah marka waa maxay in looga faaidaysada jer masaa'ibta lafteeda dhibi markay dhacdo inaad dacwadda uga faa'idaysato markaaso xagga xaqa yaani markaa dadka iyagoo fazaca iyo argig wuxuu ku dhacay inaad la mida noqon adigu iyo aada uga faa'idaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa diintiisii mawd dhacay oo geeri dhacday ayaa rasuulku wuxuu leh calayhi salaatu wasalaam warna fiina ku habaarina markaa ilaa khayr mooye wax kale fa ina almalaa'ikata tu'aminu calaa ma taquuluun malaa'igtu waxay aamiin ay u odhanaysaa waxa aad leedihin buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka waa maxay waa dee in laga faa'idaysto wixii la odhan jiray maxay masaa'ibta lafteedii waa wasiilo waxaa kaloo ka mid a wasaaisha dacawiga tahiru sawaadi ahli lxaq waxaa laga yaaba waxaasoo dhan lasoo sheegayba inaad waxba kasoo hoyn weydo tahiru sawaadi ahl dhex soco un adigu ahluxaqa un badiyo hadday toban ahayn koob iyo toban ku noqo hadday shan ahaynna lix ku noqo adigu waayo waxay ka mid tahay maxay waa wasaa'ilu dacawiya wasiilada markaa halkii markaa laga kala yaaci lahaa ee laga yaaba tiradu inay yaraan lahayd karadaasaa nooc tashjiica markaa u siyaadinaysa marka taasi waa maxay muxaadarada waxa la yidhahda shan jeer dhegaysatay lix jeer toddoba jeer sagaal jeer inaad dhegaysatay muxaadarada darsigaa intaasoo jeer inaad dhigatay adugu tagfiir sawaad markaa dadka ahlu xaqa ah ee darsigaa soo xaadiray un sawaadkooda badi dacwadu shaaric baa lagu jiraa waxa laga sheekha ku jira inuu yahay sheekh adigu saas isleeda aad ka aqoon badan tahayba dhegayso oo markaa wacdiga ka qayb galo markaa mid dhegaysto markaa noqon waxaa ka mid a waxyaalaha markaa aynu uga faa'idaysan karno marka wasaaisha dacawiga ahayd ka mida ee lagaga musaahamo karo lagaga qaybgeli karo kitaabatu iclaanaat duruus walmuxaadaraat adigu waxaa laga yaaba inaa darsiba aanad akriin laakiin marka la wadaad muxaadaro gelaya ama darsi u gelayo in aad u qorto waxaa laga yaaba maye inaad qorinna gelinna lakiin aad soo dhedhejiso walaaqda intaad qaaddo marka milaha aad kusoo nabto aad kulba marka masaajid aad la horta soo dhedhej intaa waxaad niyootaa waa musaahama fi dacwa ila allah waxaad ka qayb gashay oo aad wax ku soo kordhisay ilaahay subxaanahu wa tacaala dacwadiisii xaqa ahayd ayaad waxaad ku soo dartay marka aad ka qayb gashayoo halkii laga yaaba sheekhan muxaadarada gelaya halku isagu ka dhadhejisan lahaa ama isagu uu qori lahaa ee wati ay k wakti badan ay ka qaadan lahayd ama xasanaadkiiba haddaynu dhinac kala keegno isagu wada qaadan lahaa adana musaahamo ku sameeyo qaybtaada ka qaado waxaa ka mid a halka aynu xusi lahayn iclaankii waxaa ka mid a sheikhu markuu muxaadarada gelaayo in muxaadaradii khudub tusaale bacda maqrib kuu gelaya in masaajidkii safka horead ku tukanaysaa inaad kacdo muxaadaradii aad sheegto waxla dad aan ogeyni inay jiraan inaad tidhahdo muxaadara ayaa jirta masaajidka aan ku markaa hala wada joogo oo ciddii kamasaa muxaadara dhegaysan karta ha dhegaysato in isaa qofku yidhahdo marka waxaa kaloo ka mid a muxaadara qofku wuxuu musaahamo uu kaga qaybgeli karaa inuu xataa hadduu wax kale u itaal waayo inuu alaabta dhigdhigo miiskan yar iyo iyo kursiga inuu soo qaado sheekha u dhigo marka mikrofoonka markaa uu shido haddii tusaale muadinkii iyo marka uu maqay hadduu muadinkii uu yahayna inuu dacwadda intaasuu kaga qayb galo waa waxaad iyo jar dhacdo aan arkay nin laga yaabo inuu dersi akriyaayo oo laga yaabo isagu inuu soo dhigto markaa miiskii iyo iyo markaa kursigu markaa ku fadhiisanay inuu soo dhigto mikrofoonkii markaa uu shito dee arrintaa waxaa markaa ku qurux badan oo ka sharaf badan in markaa cid kalo markaa ardaydii ama ciddii masaajidka joogtay arrintaa markaa ay soo dhigto wax mushaarakadii ka mid a ikhwaani fi illah tasjiil almuxaadaraat wduruus wa nashr alashrida wuxuu qofku kaga qayb geli karaa inuu muxaadaraadkii markaa uu duubo inuu maxaa duruustii inuu duubo nashru ashrida inuu cajaradii la duubay inuu cid u hadiyeeyo cajaradii baad duubatay adigu ama waabaad iibsatay waad dhegaysatay qof kale siisii waliba qofkaana ku yara mutaabaceeyo horta cajaradii ma dhegaysatay dheh haddii qof nooca aad isugu furfurantiin uu yahay inaad tidhaahdo mar cajaradii aan ku soo siiyey cajaradaasi waa hadiyatun laka laakiin bishard shan faa'iide ka soo qor cajaraddan waxa wey aday hadiyad kutaan kuusoo hadiyeey bisharda wayna ka soo qortaa shan faa'iide cajaradda waa sax kitaabkan yar adaan kuusoo hadiyey wa hadiyatun lak markaasuu n maa sha allah tabaaraka allah mas lakin bishardi shan faa'iidada iga soo sheegaysa markaad soo arkaad soo dhamayso shan faa'iida ka soo sheeg waa talabaade marka cidna usii hadiye waxaa ka mid ah adducaau lidacwati waducaat ayaa ka mid ah haddaad markaa waxaad kaga qayb geli karaa inaad dacwadda u ducayso wala inagu taa maba xasuusane dacwaddii inaynu u ducayno ilaahay aynuu barin ilaahu dacwadda u nusre oo dacwadda u gargaar oo noo hiili oo dacwadda ilaahu ay faaftaa khayrku u faafaa inaad saa aad ka ducaysato marka waayo waxa laga yaaba hadaad xanuunsato inaad xanuunkii adigu aad ka ducaysato haddii ubadkaagi xanuunsada inaad ubadkaaga aada u ducayso haddii mashaakil kale u qabso inaad ducayso lakin dacwaddii waxay taasi calaamad u tahay qofka ihtimaamka aanu da- dacwadda siinaya inaanu qawi ahayn marka markaa dacwaddiina in loo duceeyo waynu aragnay ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala qaar ka mida oo dhul ay markaa tegeen ugu ducaynaya sida nebi ibraahim oo kale calayhi salaam in ilaahay uu ka soo saro rasuul diinta markaa ku dhex faafiyo oo xaqa markaa ku dhex markaa gaadhsiiye waxay tanaa ka munaasabsanayd inaad tan aad gasho halkaa muxaadarada saa looga baahanyay talooyinka noocaasa inaad siiso marka waxaa ka mid a marka ikhwani fila qofka wuxuu kaga qayb geli karaa oo uu kaga qayb geli karaa wixii la odhan jiray markaa dacwaddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu musaahamo uu kaga samayn karaa nashru maxaasin alculamaa culamaau sunna watawxiid in maxaasintooda marka aad nashriso wa madxihim cinda alcaama caamadan aad ka dhex ammaanto hadee jeer ninkii caalimka ahay min culamaai lumma ahaa wax dhigaaye inay dhacdo marka maxaasintiisa iyo khayrkiisa inaad faafiso khaasan cidda marka cid markaad aragta cid yasayso markaa quursanaysa inaad markaa cid caamada dhexdeeda aad markaa karaamo kulahaada taa waxa marka inaga aad odhan kartaa inay taa marka hogaanka ay u hayaan dawaaifkan markaa mukhaalifiinta kuwa markaa dacwa salafiya oo had iyo jeer waxaad arkaysa qofkooda iyagu markaa waxu wada ee waxu dhiga daraasaadka u akriya agtooda sheikh buu gaga qoray marka magac kale lagu sheikh hebel ayuu u yahay saasa markaa loo buunbuuninaya markaasa dadkii lagu xidhaya markaasaa kii masalo weydiiya waxaa loo gena waa loonaya markaa sheekhaynu weydiinayna waxaa ka mid a marka waxaad kaga qayb geli kartaa xataa haddaad aragto sheekhaagii bini aadan weyno qofka markaa nuqsaan lagama waayo nuqsaantaasi ama ha u badato ama ha u yaraato oo markaa nuqsaanta iyo waxaa la yidhahda markaa cuyuubtu waa markaa ilaahay subxaanahu watacaala basharka ayuu markaa ay ka mid tahay markaa awsaaftiisa waayo ilaahay subxaanahu watala wuxu xamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuula macnaa insaanku ama ha u badnaatee ama ha u yaraatee rabbi subxaanahu watacala wuxuu ku sifay inuu yahay markaa daluum uu yahay jahuul maadaama wasigaas markaa wasigii insaanka uu yahay ceeb qofkii laga waayi maaye ceeb haddii qofkii aad ku aragto markaa sheekhaaga inaad uga nasteexayso oo kale oo marka aanad marka aanad ku ceebaynin oanad ku dhaleecaynin way taasi waxay dhaawac ay ku noqonaysaa ilaahay subxaanahu watacaala dacwadiisii marka laga yimaado marka isaga daatadiisii markaa ashkaastii shaksiyadiisaba arrinta markaa ugu dambaysa koob iyo labaatanaad waxa ay tahay altacaarufu bayna alculamaai wa bayna annaas inaad isbarto marka had iyo jeer waxaad kaga qayb geli kartaa haddaanaad ugu xaal lasoo hore o dhan oo lasoo sheegay inaad kaga qayb geli karaynin inaad isbarto culimadii iyo caamadii nin baa masale ku weydiiyey bal masaladaa markaa iga waran mas masalada waxaynu weydiinaynaa sheekh hebel adigu waxa laga masala inaad ka jawaabi karaysa lakin waxaad doonaysaa wadaadkan ama ninkan caami caamiga ah inaad barto markaa sheekha aad barto oo sheekhu u ictimaado oo sheekhana weliba hadduu haddaad doonto hadduu doonayo qofkan masaa'il laga yaraa jafjafo u baahan yahay inaad ka hor telefoonka ad usoo dirtata nin caynkaasa ila socdo masaladaasuu doonaya sheekh inaad uga jawaabto masaa'ilkan in lagu tambihiyo u baahan yahay taa iyo taana wuxuu ka sheeg waxa laga yaga inaanu kaa dhegeysan marka sheekh la yaqaana aad u keento inuu noqdo agtiisa markaa qof markaa muctabara oo markaa uu noqdo qof ku xidhma waxaana markaa mudan markaa aan ku gebagabaynayna arrinta noocaas atacaaruf in la isbaro markaa bayna alculamaai wa bayna annaas wa rabdi nnaasi bilculamaa dadkiina lagu xidho markaa culimadii aad ku xidho umuuraha markaa koob iyo labaatanka ah ayaa waxaan ikhwaani fillah u arkay umuuraha musaahama aynu kaga qaybgeli karno dacwadda ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa qof waliba haisu eego si guudna dacwaddeenna aynu u eegno si gaarana qof waliba naftiisa hayngu ha u eego arrimaha markaa inagu badan ee mumtaazka aynu ku nahay aynu markaa sii kordhinno oo halka aynu ku markaa macnayaan halkaa hoos uga soo noqonin arrimaha aynu daciifa ku nahay ama maqbuulka aynu ku nahayna waa inaynu marka aynu kor u qaadanaa ilaahay subxaanahu wataala waxaynu ka baryaynaa inagoo ku baryayna markaa biasmaahi lculaa wasifa biasmaahi lxusna wasifaati lculaa in ilaahay subxaanahu wataala inaga dhigo inaga ajar siiya waxa aynu isnidhi xasanaadkiina maalinta qiyaamo rabbi inoo saaro inagana dhiga markaa kuwa ku camal falo oo aanay arrinkeennu aanu noqonun markaa waynu maqalnoo dabeedna aynu markaa camalfalkooda markaa ina dhaafo ilaahay subxaanahu wataala saasaynu ka baryaynaa wasala allahu calaa rasuuli illahi wala alihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira